وترتيل كما قداه جبر الرحمن ولقننا معلمنا جزاه الله من معوان مؤسسة الوتود مهدي وفي حفظي ديننا waxay ahayd mid ka mid a munaasabadihii ugu farxadda badnayd ee aan ka qayb galo halkan waa xarunta mu'asasada al utruja faraceeda kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose بحفلتنا وما لله تنزلت السكينة في تجمعنا waxaa ka socda xaflad heerkeedu sareeyo ay ku qalinjebinayaan da'yar lagu anqariyey towxiidka ah oo xifdiyey kalaamka allah casa wajalla qaarkoodna bartay culumta shareecada halka kuwa kalena ay bilow yihiin oo ay qoraalka iyo akhrinta ka aflixeen في المرقى مؤسسة الأسرد مهدي وفي حفظي ديننا بكل قرة tirada ardayda qalin jebinayay waa in ka badan laba boqol oo arday boqol iyo labaatan ka mid a waxay xifdiyeen qur-aanka kariimka ah waana dufcada toddobiyo tobannaad halka siddeetan iyo laba arday oo ah dufcada labaatanaad ay barteen qoraalka iyo akhrinta labiyo toban ardayna waa dufcada labaatan iyo koowaad oo ka qalin jebiyey qaybta macadka culumta shareecada ah iyo maadiga ee mu'asasada aliturja إله والقى جلاؤهم منا ضرا وبيع قلوبنا حقا مؤسسة munaasabadda waxaa goobjoog ahaa boqolaal ruux oo isugu jira culimo waxgarad nabadoono waalidiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu horkacayo waaliga gobolka shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan غيث عميم ليس ينقطع بتحفيظ القرآن لنا وللأقران تضلع فشكر
ugu horayntii waxaa lagu daafuray qur-aanka kariimka oo akhrisay gabadh da'yar oo ka mid a ardayda xifdiyey qur-aanka kariimka oo lagu magacaabo xafse sakriye
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين تبعوا مؤسسة العطر جمادي وفي حفظي ديننا بقوة قر مركزها وفي الولايات أفرها intaa kadib xiriiryaha xafladda ayaa u yeeray zahro ibraahim nuur oo ka mid ah ardayda ka aflaxay qaybta macadka ee mu'asasada al-uturja iyadoo goobta ka akhrisay kelimad soo dhoweyn ah oo ku socotay kasoo qaybgalayaasha xafladda مرحبا بكم أيها العلماء النبلاء والمعلمون الفضلاء والحضور الشرفاء أنتم قادة الجحافل وأشراف المحافل مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبدير وإسراف وإن تكن مرحبا إكثارها سرفا فليس إكثارها فيكم بإسراف مرحبا بكم في مستهل هذه الحفلة المبهجة فنحن سعداء بقدومكم فأهلا بكم عطرا فواحا ينثر شذاه في كل الأرجاء مركزها وفي الولايات أفرها ختمنا جملة القرآن بفضل إلهنا المنان ختمناه حفظناه قرانا الآية بالإتقان ardayda qalin jebinaysay waxa ay u muuqdeen kuwa dareensan juhdiga ay ku soo bixiyeen macalimaadkooda muddada dheer wax soo barayey sidaasi darteed waxay jeclaysteen inay manasada uga mahadceliyaan kasoo qaybgalayaashuna la ogaadaan arrintaasi waxaana afkooda ku hadlay ardayadda lagu magacaabo juwayriye cabdulaahi أود أن أعبر لك يا معلمتي عن خالص شكري وامتناني لكل ما بذلتيه من جهد وعطاء في سبيل سبيل تعليمنا وتوجيهنا لقد كنت لنا أكثر من معلمة كنت رمزا للصبر والتفاني والحب الذي لا حدود له أتعبناك بالصراخ وأسباب الضجر وأنعشتنا بحلمك فيا ويح نفسي لو كنت أقول الشعر أو كنت ممن يحسن صياغة النثر شكرا معلمتي فلكم تمنيت وصول هذا اليوم المعتبر فلكل الحضور تحفو لنا وكأننا العبر فلولا الله ثم أنت يا معلمتي لم يكن لنا في المحافل الأثر كنا اسألوا الماضي عنا كيف كان الهم فينا يوقظ الأرواح منا markan waxaa la gudagalay mikrofoonka lagu soo dhoweeyo ka soo qaybgalayaasha xafladda ee isugu jiro qaybaha kala duwan ee bulshada kanina waa sheekh faarax cali oo ka mid ah culimmada diinta islaamka oo dardaarano muhiima u jeediyey mu'asasada al-uturja ee martigelisay xafladdan qalinjabinta ah oo dhif iyo naadirka ah iyadoo kale marka loo eego cadadka carruurta qalinjabinaysa iyo waxa ay ka qalinjabinayaanba
ilmaheedaas marka laydinku aaminay haadihi alamaana in la guto waa dardaarmaya wayna adag tahay amaanada in la gutaa oo ilmaha la la shucuurkooda iyo dareenkooda iyo akhlaaqdooda iyo tacliimtooda si wanaagsan in wax loo baro oon la ihmaalin ama aan eh, ilmihii waxbaristoodii aan- inaan laga gaabinin oo juhuud lagu bixiyo iyo in la ilaaliyo jirkooda in la ilaaliyo oon dhaawac loo geysanin iyo dhibaato tarbiyadooda in la ilaaliyo iyo akhlaaqdooda oo ubad tarbiyaysan oo akhlaaq leh ay shaarica noogu yimaadaan iyo masaajidda cilmigii wuxuu u baahan yahay in lagu tarbiyoobo oo qofka uu wax ka bedelo dhaqankiisa iyo in lagu cibaadaysto ilaahay loogu dhowaado cilmigaaga oo alla kugu xiro iyo in lagula mucaamilo dadka lagula tacaamulo suldaan may oo afhayeenka golaha nuqabada wilaayada shabeellaha hoose injineer awgaab oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed nabadoon cilmi iyo suldaanka beesha habargidir ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi suuley ayaa iyagana ka mid ahaa marti sharafka ka soo qayb gashay munaasabadda qalinjebinta ah maanta waxaan goobjoog u nahay farxad aad iyo aad u weyn aan la soo koobi karin waxaan leenahay ilaahay miisaankooda xasanaadka sida ay nooga farxiyeen allaha uga farxiyo macalimiinta iyo ardaydoodaba waxaa la idinka rabaa waxaad barateen inay idinka muuqdaan hadduu qofku uu noqdo waa la baray waxna kama hayo fishal waa bilaash waa naftaadaad ceebaysay waalidkaagaad ceebaysay macalinkaagaad ceebaysay waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalayaal intaas oon ka sii wadno weeyaan intaan oon taqwo ilaahay ku darno weeyaan arrintu wax kasto ayagaa nooga hor insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa gaala hadday aragto waxaan ayadaaba iska dareersan doonta haddii aan leedno xaflad aada u qiimo badan oo runtii maanta shucuurka dadka uu aada iyo aada u kacsan yahay siiba shakhsiyaddayda iyo dad badan oo aan dareemayo inay iga sii daran yihiin runtii waxaa dhab ah waxa laga malayn karo meesha tan iyo xafladda ka socota waxaa ogaan kara dadka jooga laakiin dadka bannaanka jooga ma ogaan karaan mucallimiinta juhdiga badan ku bixisay iyo maamulka aada bay u mahadsan yihiin ayaguna jawiga xafladda iyo habsami socodkeedu wuxuu ahaa mid la jaan qaadayay humuumta ummadda iyo farxaddeeda inkastoo ardaydu da ahaan ahaayeen kuwa yar haddana waxay la socdeen waaqica shaam iyo khazaah ee murugada iyo farxadda kala xambaarsan gumaadkii falastiin ka dhacay markuu gacalku naafoobay guri cad markaan goglanay oo nabad ku geeraarnay gambaleelku markuu yeeray hadday gurato neefteenu gurmad haddaan nagala helin soogunnimo maaha godob ilaahay inaan galnay soo la garan maayo goobtii ehel qase markii gunud cagaara loo keenay gabanadii aan dhalnay markii gaajo laga dhowray godob ilaahay inaan galnay soo la garan maayo وإذا فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس فمن باب أولى أن تفرح كل الأمة لفرحة أهل الشام نفرح ونبتيج لكل أسير يكسر قيده بعد أن قضى دهرا في سجون الضغاة البغاة نعم نفرح ونحن نعلم أن للحرية ثمنها وأن الثمن باهظ فنحن أمة واحدة جمعنا الإسلام والدم وجمعنا في هذا العصر الألم والمحنة والقهر فها هي اليوم دمشق تعود لأهلها دمشق بن عساكر دمشق الذهبي والمزي وابن كثير
نفسه واحتوى الصمت وانجمه وسوالي يوزني ما لدنياك معتمة أين سعد وخالد والمثنى وعكرمة أين سعد وخالد والمثنى وعكرمة markan waxaa loo gudbay qaybta hadiyadaha iyo shahaadooyinka la siinayey xufaadda qaybta machadka iyo ardayda rawdada waxaana ugu xiise badnaa afar wiil oo la siiyey min kitaab magacyadoodana lagu daawacay boqol dollar iyo agabyo kale iyo gabdho kow iyo labaatan ah oo iyaguna la siiyey garaam dahab ah kitaab magacooda lagu xardhay iyo hadiyado kale waxayna abaalmarinta gaarka ay ku mutaysteen inay dhowreen musxafka qur'aanka kariimka sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga shabeellaha hoose oo ka mid a martida ka soo qayb gashay munaasabadda ayaana guddoonsiiyey waxaasoo kale la abaalmariyey laba ka mid a macalimaadka wax ka dhiga mu'asasada aluturja kuwaasoo uu maamulka mu'asasadu ku tilmaamay inay la yimaadeen dadaal ballaaran iyo daacadnimo la xidhiirta waxbarista ubadka lagu aaminay حفل الضياء اليوم تمم نوره بثمار إنجاز فما أحلى الثمر جاء الختام ببهجة وسعادة sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa goobta ka jeediyey kelimad la xidhiirta fadliga qur'aanka ah iyo barashadiisa نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيري إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه وحويان وحيالها هليل دون قفك مركو دينته وحق حسناتك أه وعلمي ودتك بري دتك وحلا برانا وحاوف يعني كلامك إلهي سبحانه وتعالى وحاكل أصعنا يا ولد صالح أه ومركو دينت قداشي وصول دعينايو waladkana goormuu saalix noqonayaa awalan waa markii ilaahi subxana watacaala kitaabkiisa la baro oo lagu tarbiyayo ayuu saalix noqonayaa ikhwaanii fillah qur-aanka akhrintiisa iyo ahalkiisa fadliga ay leeyihiin laguma soo oogi karo hal maqaam keliya ah culammadana horey waa u sheegeen nabi maxamed sal alla alay wasalam wuxuu yidhi tacallamuu suurat albaqara fa ina akhdaha baraka wa tarkaha xasara walaa yastatiicuha albadala ah, barta suuratulbaqara barta qaadashadeeda suuratbaqara oo la bartaayo waa barako haddii laga tagana waa shallayto shayaadiinta iyo saxaradana waxa weyaan qofkaasi awood uma yeelan karaan guryaha waxaa la rabaa in lagu akriyo dad badanoo maanta mugta la daalan oo la dhibaataysan shayaadiin iyo saxaro daawadooda waatan guryaha ha lagu akriyo hana la badiyo في الناجحين كيف كنا اسألوا الماضي عنا كيف كان الهم فينا يوقظ الأرواح منا كالجبال كم سهرنا من ليالي mu'asasada aluturja ee daraasaadka islaamiga ahi waxaa sanadkii laba kun sagaalkii laga furay degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho waxayna leedahay sooyaal iyo khibrad la siman shan iyo toban sano waxayna leedahay ilaa afar qaybood oo muhiim ah oo kala ah qaybta farbarka carruurta yaryar qaybta xifdinta qur'aanka qaybta machadka culumta shareecada ah iyo maadiga ah iyo qaybta dumarka waaweyn miisada iyo tilmaanta ay kaga soocan tahay mu'asasaad badan oo tacliimi ah oo ka furan wilaayaadka islaamiga ah kuwana ay kala mid tahay waa iyadoo macallimiinta iyo maamulka mu'asasada aluturja ay dhammaantood haween yihiin waxayna xarumo ku leedahay magaalooyinka kuunya barow ee shabeellaha hoose iyo jilib oo gobolka jubbada dhexe ah منة عظمى لدينا نبع بذل وعطاء سقاه الله إلينا والرفاق بعدهم لا لا يضاق هكذا كل تلاق بعده يأتي الفراق هنئوا